bismillaahi raxmaan raxiim habeen wanaagsan dhegaystayaal ramadaan kariim qodobada wararka radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya oo caawa idin hayana waxaa ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka federaalk ee soomaaliya ayaa maanta ansixiyey hindi sharciyeedyada axsaabta siyaasadda iyo weliba xanaanada xoolaha guddoomiyaha baarlamaanka federaalka soomaaliya oo uga hambaliyey shacabka soomaaliyeed cudashada bisha barakaysan ee ramadaan isagoo ugu baaqay shacabka soomaaliyeed inay isu gurmadaan waxaa maanta magaalada muqdisho lagu aasay allaha u naxariisto weriye sagal salaad cusmaan oo ka tirsaneyd warbaahinta qaranka oo shalay koox ka tirsan maleeshiyada naflacaadhiga ee ugus ay ku dileen magaalada muqdisho ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ayaa la wareegay gacankuhaynta deegaano dhowr ah oo hoostaga degmada baardheere dowladda qatarna waxay maanta deeqa shiina gaadhsiisay qaxootiga yemen ee ku nool xarunta safaaradda yemen ee soomaaliya intaa waxay ahaayeen qodobada ugu door karoon warka habeennimo ee rediyo muqdisho u diyaar garooba qatar daqiiqada kadib qodobada aan idiin soo dulmuro faahfaahsan insha allah waa habeen isniina lixda bisha lixaad sannada labada kun lix iyo tobanka u diyaargarooba warkii oo fidsan mudanayaasha baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa maanta ansixiyey hindida sharciyeedyada axsaabta siyaasadda iyo weliba xanaanada xoolaha waryaha baarlamaanka cabdifataax daahir jeeti ee faahfaahinta warkala eegaya bilowgii hore kulanka baarlamaanka ee maanta xildhibaanadu waxa ay ku gudagaleen inay ugu codeeyaan jinsi sharciyeedka xanaanada xoolaha kaasi oo muddooyinkan baarlamaanka hor yaalay waxaana codeyn gacontaagahayd ku oggolaatay boqol iyo konton mudane sida natiijada ugu dhawaaqay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka mudane jalaan nuur iikar oo shirka gudoominayey waxaa fadhiso boqol iyo konton iyo saddex xildhibaan boqol iyo konton baa oggolaatay wax diiday ma jiraan waxaa ka aamus saddex sidaas aaweed in sharciyeedka xanaad xoolaha waa ansax sharciga labaad ee baarlamaanku ay u codeeyaan maanta waxa uu ahaa hindiis sharciyeedka axsaabta siyaasadeed ee dalka waxaana isna codeen gacantaag ahayd ku oggolaatay oo haa ugu codeeyey boqol sagaal iyo afartan mudane sida mar kale uu ku dhawaaqayo gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka mudane jalaan nuur iikar waxaa fadhiisa boqol iyo konton iyo saddex xildhibaan boqol iyo afartan iyo sagaal way oggolaadeen hal waa diiday saddexna way ka aamusan sidaas awgeed hindi sharciyeedka axsaabta siyaasadda waa ansax
sharciga ugu dambeeyey ee mudanayaasha baarlamanku u codeeyeen waxa uu ahaa hindiisa sharciyeedka lagu dhisayo guddiga madaxa bannaan ee cuqulinsaanka qaranka waxaa isna codeyn gacantaag ahayd ku oggolaatay boqol shan iyo afartan mudane waxaa diiday saddex xildhibaan sida uu mar saddexaad ku dhawaaqay gudoomiye ku-xigeen koowaad ee baarlamanka oo shirka gudoominayey xildhibaanada jooga waa boqol iyo konton iyo saddex boqol iyo afartan iyo shan way oggolaadeen saddex way diideen shanna waa ka aamusay hindi sharciyeedka xuqulinsaanka waa ansax ansixinta iyo codaynta saddexdaasi hindiis sharciyeed kadib xildhibaanada baarlamanka waxaa maanta laga hor akhriyey heshiiska dalalka afrikada bari loogu dhisayo ciidamo gurmada waxaana xildhibaanada baarlamanka hor yimid wasiirka wasaaradda gaashaandhigga soomaaliya mudane cabdiqaadir sheekh cali deeni oo isagu tilmaamay in soomaaliya hadda ay tahay shir guddoonka midowda dalalka afrikada bari ee ciidamada samaysanaya waana fursad inaannu aan tusno loo baahan yahay hogaaminta ama liidarshiibnimada ururka inaannu effective ka nahay oo xubin firfircoon iyo mas-uuliyiinta qabanaysaba inaan ka mid nahay yaa sharciga laftigiisu noo fududaynaya go-aanka la gaadho ama qodob kasta oo laga muxuuha laga hortago waxay saamaynaysaa maadaama shir guddoonkii aad tahay adiga sharcigiiba maadan filin baa mar kastaba ka hortaalla marka waxaan rajaynayaa golaha inay arrintaa iyada meel mariyaan maalinimada arbacada ay xildhibaanada baarlamaanka u ballameen in ay dib loo hor keeno heshiiska lagu dhisayo dalalka afrikada bari ciidamada gurmadka waxaana sidoo kale baarlamanku arbacada u ballamay in loo hor keeno uu codaynta mashruuc sharci ah oo wax looga bedelayo dastuurka dalka kaasi oo maanta aanay u suuragelin tirada xildhibaanada baarlamanka ee ka soo qayb gashay awgeed waayo dastuurka waxa uu farayaa haddii wax laga bedelayo in ay u codayn karaan boqol siddeetan iyo afar xildhibaan cabdifataax daahir jeyte raadiyaha ee telefishinka qaranka xarunta golaha shacabka muqdisho guddoomiyaha baarlamaanka federaalka soomaaliya ayaa shacabka soomaaliyeed uga hambaliyeeyey curashada bisha barakeysan ee ramadaan isagoo ugu baaqay shacabka soomaaliyeed inay isku gurmadaan hambalyo dhammaan shacbiga soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waan salaamaynaa waxaan ugu hambaleynaynaa in ay inoo soo hoyatay bishii ramadaan oo barakaysnayd alxamdu lilaah ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka baryaynaa in khayrkeeda una siiyo wixii sharana ilaahay naga qabto ummaddana waxaanu ka codsanaynaa aanu faraynaa ama xusuusinaynaa aan idhaahdo in bisha tan loo baahan yahay arrimaha la isxusuusiyo oo ugu muhiimsan ay ka mid tahay in maxaysaha dadka dadka hay- dadka wax haysta in may maxaystayaalka wax kala sii siiyaan in fuqarada maaragtaa in la kaalmeeyo in leys afuriyo in maaragtaa leys farxadgeliyo leys saamaxo leys walaalsado salaantana la badsho waa arrimaha ramadaanta laga sii barto waxaan dhammaan shacbiga soomaaliyeed ku bogaadinaynaa in in bisha tani ducada loo badsho in ummaddan ilaahay qalbigooda isu soo dumo in qarannimadeenna ilaahay noo adkeeyo in haddii alla ku roon yahay walaa- iswalaashiga inuu noo eh, iswalaash- eh, iswalaashiga isbahaysiga ay noo magaciisa eh, noqoto arrin dhaqan ah oo dimuqraati ah oo aan ku dhaqanayno noqoto waxaan mar kale hoosta ka xariiqayaa in aad eh, in in loo baahan yahay in dadka masaakiinta iyo maxaysatada ah loo roonaado oo wixii tabar ah qof walba intuu haysto inuu in ka geysto waa arrin lagaba maarmaan ah hambalyo mar kale ramadaan kariim ramadaan kariim ramadaan kariim wallahu akram asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
ramadaan kariim waxaa maanta magaalada muqdisho lagu aasay allaha u naxariistay wariye sagal salaad cusmaan oo ka tirsaneed wariyaasha warbaahinta qaranka oo shalay koox hubaysan oo ka tirsan maleeshiyada nafla caariga ee al-shabaab ay ku dileen magaalada muqdisho iyadoo aaskana ay ka qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya waryaheena cabdirashiid nuur ibraahim ee faahfaahinta warkana eegaya allaha u naxariistay marxuumad wariye sagal salaad cusmaan oo ka mid ahayd suxufiyiinta warbaahinta qaranka oo shalay ay muqdisho ku dileen dhagarqabayaal ka tirsan maleeshiyada kooxda ogus ee al-shabaab laguna aasay isbitaalka madiina ayaa waxaa ka qayb galay aaskeeda wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorshaynta iskaashiga caalamiga dalka mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ururka suxufiyiinta qaranka soomaaliyeed ee noseg ehelada marxuumka qaar ka mid a ardayda jaamacadda balaasma iyo suxufiyiin soomaaliyeed maxamed ibraahim macalimo xogeeyaha guud ee ururka suxufiyiinta qaranka soomaaliyeed ee noseg oo ka hadlay goobta aaska ayaa alle ugu baryay inuu jannatul firdowso ka waraabiyo marxuumadda isagoona dowladda ka codsaday inay cadaaladu la tiigsadaan dadkii falkaasi ka dambeeyey inaynaa dhammaan qoyskii iyo ehladii ay ka geeriyootay waxaan leenahay inaa lillahi wa inaa ilayhi raajicuun Eh, waxaan ka codsanaynaa dowladda soomaaliyeed iyo hay-adaha amnigu inay halkan aysan ku roodin eh, geerida ee gabadhaasi oo ay dabagal ku sameeyaan weliba maaragtay maaha inay nala cambaareeyaan cambaarayn wixii annagaa ku filan laakiin waxaan rabnaa dowladdu in maadaama meesha lagu dilay gabadhaasi ay ahayd meel maalin cad dadku ay wada arkayaan in gabadhaasi wixii ka dambeeyey dilkeeda gacanta lagu soo dhigo afhayeenka maamulka gobolka banaadir cabdifataax cumar xalane oo ku hadlaya magaca caailada marxumed sagal salaad cusmaan ayaa sheegay in ka maamul ahaan ay dadaal u geli doonaan sidii gacan bir ah loogu qaban lahaa dadkii falka dilka geystay idinna badbaadi maysa idinna badbaadi maysa cadow ummaddaa tihiin ilaahay hadduu idmo tiirka waa laydin geynaya wacad ilaah baanu mar inaanan uga haraynin wixii aan qaban karna waynu qabanaynaa anoo ku hadlaya guddoomiyaha gobolkan tacsiin diraya anoo ku hadlaya caa'ilada iyo ehelada iyo riximka ay ka dala qabaan tacsiin diraya dhammaan asxaabtii iyo eheladii inuu ilaahay sabir iyo iimaan ka siiyo agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ee xukuumadda soomaaliya mudane cabdirasaaq cali yuusuf bahlaawi ayaa ugu horeyn ka tacsiyeeyey falka lagu dilay marxuumad wariye sagal salaad cusmaan isagoona hay-adaha ammaanka ka codsaday in ay cadaaladda la tiigsadaan dadkii ka dambeeyey dilka marxuumad wariye sagal salaad cusmaan ehelkii iyo qaraabadii ay ka gooriyootay allah u naxariistee marxuumada ee sagal salaad oo gacanka xaqdaran ay shalay kale ku dishay magaalada muqdisho iyadoo ku jirta nolol waxbarasho Ee, waxaan qasanaynaa hay-adaha ammaanka runtii oo intaa ogahay inay howlo badan u qabanayaan in ee, dadkii ka dambeeyey falkaas dil aan rajaynayno in lasoo qabto ee, sharcigana la keeno innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ayaa maanta waxa ay la wareegeen gacan waa gacan ku-haynta deegaana dhowr ah hoostaga degmada baardheer waryaheena aadan maxamed salaad aadan kismaayo ayaa warkan kismaayo kasoo diray howlgalkan ay sameeyeen oo tibyo ka tirsan ciidanka xoogga dalka oo kaashanaya kuwa midowda afrikaya amisom iyo sidoo kale ciidanka maamulka jubbaland ayaa howlgallo ballaaran waxay ka sameeyeen deegaano dhowr oo hoostaga degmada baardheere ee gobolka godoo tuulooyinka jungal calixareed iyo tuulooyin dhowra oo hoostagta degmada baardheere konton kilomitirna u jira ayaa lagu soo waramayaa in ciidamada xoogga dalka iyo kuwa jubbaland ay weerar xoogan ku ekeeyeen tuulooyinkaasi gudoomiye ku-xigeenka gobolka gado oo ku sugan magaalada kismaayo ayaa radio muqdisho u sheegay in xilligan howlgallada ay sii socdaan islamar ahaantana tuulooyinkaasi ay ku sugan yihiin ciidamada xoogga dalka iyo kuwa maamulka jubbaland oo kaashanaya kuwa midowda afrika ee amisom iyadoona howlgalkan lagu gol leeyahay sidii loo baacsan lahaa haraadiga kooxda shabaab deegaanada dhowrka ahi ay kaga sugan yihiin tuulooyinka ku dhow dhow degmada baardheere waxaana sidoo kale uu sheegay in howlgalladan lagu gol leeyahay sidii shacabka ku dhaqan degmada baardheere iyo nawaaxigeeda ay u soomi lahaayeen si nabadgelyaa islamar ahaantaana ay ka hortegayaan weeraro la sheegay inay soo qaadi lahaayeen kooxahaasi maalmahan waxaa soo xoogaysanayay howlgallada lagula dagaalamayo kooxda shabaab ee looga xoreynayo tuulooyin dhowr oo ka tirsan gobolada jubbooyinka warkii habeenimo aad ka dhegaysanayseen radio muqdisho oo codka jamhuuriyadda soomaaliya waa naga intaa ciddu warkeena seega dabcan waxay dib kaaga heli kartaa fadhigana internetka aanu ku leenahay radio muqdisho dot net dhegaysiga iyo lajaqaadka warkan oad ku mahadsan tihiin warka waxaa idiin akhrinayay anigoo maxamed cali cumar jubba waxaana farsameynayay maxamed cabdiweli